barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internet-ka ee v o a somaly com
waa maalin axadda toddobada bisha maarj sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka saacadda washingtonna ay tahay shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya faarax maxamed cali iyo aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaabka qaado adduunyadu way iska xaale xiisado ooyaan lagugu beerin xumaanta lagu horseedin
heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
xubneeyo qof ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay bannaanka hore ee guriga guddoomiyaha gobolka minnesota kuwaas oo dalbaday in lala xisaabtamo saraakiil boolis oo ku eedaysan dilkii minnesota loogu geystay george floyd sannadkii hore dibadbaxyadan ayaa imanaya maalmo ka hor inta aanan la soo taagin maxkamad derek jovin oo ah ninkii qoorta jilibkiisa uga cadaadiyey floyd ka hor inta uusan dhiman qaar badan oo ka mid ahaa dadkani oo lagu qiyaasay ilaa boqol iyo konton ruux ayaa ahaa qaraabada dad ay horay u dileen booliska maraykanka banaanbaxyokaas la mid ah ayaa lagu wadaa inay maalmaha soo socda ay ka dhacaan meelo badan oo maraykanka ah floyd oo ahaa nin madow ayaa dhintay shan iyo labaatankii bishii may kadib markii shavin oo ahaa sarkaal boolis oo caddaan ah uu surta kaga istaagay xilli floyd oo gacmaha ka jeebaysan uu dhulka jiifay muuqaal la duubay ayaa muujiyey shavin oo jilibkiisa qoorta kaga haya muddo sagaal daqiiqo ah halka george floydna uu ku cataabayay ma neefsan karo dhimashadiisa ayaa maraykanka ka kicisay mudaharaadyo lagu dalbaday cadaaladda dadka madow iyo in booliska ay joojiyaan gacanta adag ay kula dhaqmaan dadka madow iyo kuwa laga tirada badan yahay ee maraykanka siihayaha ra-iisul wasaaraha waddanka lubnaan ayaa ka digay in dalkiisu si deg dega ugu socda dhinac fawdo ah wuxuuna ka codsaday siyaasiyiinta inay meel iska dhigaan kala duwanaanshaha si loo dhiso dowlad cusub oo soo jiidan karta shacabka reer lubnaan iyo weliba deeqbixiyaasha dunida maadaama uu waddankiisu u baahan yahay kaalmo deg deg ah oo ku saabsan kabista dhaqaalaha xasan diyaab oo xilka ra-iisul wasaarenimo iska carsilay toddoba bilood ka hor ayaa sheegay in haddii dhinacyada siyaasadda ay ku fashilmaan dhismaha dowlad loo dhan yahay inuu isaga tegi doono shaqada ku-simannimo dibadbaxayaasha ayaa maalintii sabdida ahayd dib ugu soo noqday waddooyinka lubnaan waxaana la arkayay iyagoo xiray jidadka qaar burburka ku yimid dhaqaalaha iyo weliba lacagta ganiga ah ee lubnaan ayaa sababay sara u kac weyn oo dhanka qiimaha nolosha iyo maciishadda ah waxaana dhibaatadan ay dalka dadkiisu yihiin lixda milyan ay ku riixaysaa in ku dhowaad kalabar ay dadkaasi sabool noqdaan lubnaan waxay ku sugan tahay khatar weyn ayuu yidhi xasan diyaab banaanbaxayaasha ayaa sidoo kale ku qaylinayay in caruurta waddanka lubnaan ay macluul baahsan la soo darsi doonto haddii aan si deg deg ah wax looga qaban dhibaatada dhaqaale bishii oktoobar ayaa jagada xilka ra-iisul wasaaraha loo magacaabo saacid xariiri oo hore xilkaasi u soo qabtay laakiin khilaaf u dhexeeya isaga iyo madaxweyne michael coon ayaa ku gadaaman dhismaha dowlad cusub dhowaada dhegaystayaal markana barnaamijkii hibada iyo hal abuurka
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana halkan idinka daadihinaya anigoo ah khadar maxamuud xareed barnaamijka waxaa igala qaybgelaya maxamed cilmi dhicisow oo ah hal abuure soomaaliyeed oo wiil aad u da-yar dhinaca fanka hal abuuro kala duwan ayuu sameeyaa suugaan kala duwan oo lagu wacyigelinayo bulshada iyo sidoo kale cabdishukri maxamed jaamac oo isna ah jilaa dhinaca filimada amaba riwaayadaha soomaalida ee magaalada nairobi marka hore kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka v o a waan ku dhownahay waana mahadsan tahay qadar xareed wax yar dhicisow haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aada faahfaahin ka siiso adeegyada aada qabatid dhinaca bulshada waxaad ii sheegtay inaad dhinka fanka hal abuuro iyo maansooyin kala duwan aada sameyso si kooban
kolletaba anigu waxaan sameeyaa gabayo baan sameeyaa ama suugaan si guud af soomaaligu waxa weeyaan markii laga reebo ereyo yaryar oo kooban oo afaf qalaada sida carabiga oo kaleeto soo dhex galay waxaa loo kala saaraa tix iyo tiraab marka anigu qaybta tixda ayaan inta badan kaga maansoodaa ama aan kaga gabiyaa oo suugaantaydu ay u badan tahay waa maansuulay
marka ilaa goormaa soo waday hawshan ilaa muddo baan soo waday kolleetaba maaragtay bulshada soomaaliyeedna way ka warqabaan oo baraha bulshada iyo meelo badan baan ku wadaagay marka ujeeddaduna waxa weeyaan wacyigelin sidaan dadkayaga aan wax isugu sheegi lahayn weliba dhallinyarta soo korayo ama soo kobcayo ee garaadsanayo aan wax isugu sheegi lahayn oon u tasha lahayn dalkayaga wax ugu qaban lahayn diintaya wax ugu qaban lahayn dadnimadaya aan meel aan intaasi ku dhaafno barnaamijkii hibada iyo halabuurka waxaa nairobi noogu soo diyaariyey khadar maxamuud xare haatana xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab mahadsan samakaab oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha inoo soo jeediyey haatana aan ku nasanno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaa heesta sayruuq iyo fanaanada maryam sheekh nuur maryan ruur
dhegaystayaal idaacaddii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo ah faarax maxamed cali waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe sidaa iyo nabadgelyo waxaa jiro dad aan ayagu mushaar aanan la siinin suugaanyahanku waxa weeyaan ifiyaha bulshada waxbuu maaragta asagu sameeyaa uu ifiyaa haddana wax kuma qaato dhakhtarku waxa weeyaan dadkabuu daaweeyaa laakiin waxbuu ku qaataa macallinku waxa weeyaan dadkabuu waxbaraa laakiin waxbuu ku qaataa siyaabo kala duubaha uga soo galaan annagu waxna kagama wax kuma doono hantida kuma doono maskaxda iyaga ayaan dadka u hibeynaa waayah waan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa cabdishukri kusoo dhawow barnaamijka marka hore si kooban dhegeystayaasha ku dhegeysanaya annagoo og inaad nin dhalinyaro ah oo dhanka jalliinka ka qayb qaato tahay bal haddana si kooban waa mahadsan tahay khadar maxamuud xareed waana dhowahay waan inii mahad celinayaa bahdina v o waxaan soo saarnaa filimaan sida riwaayadaha baan soo saarnaa oo aan dadka ku wacyigelinaa sida abwaankuba sheegay oo bahwadaag la ahay marka riwaayadahayu waxay badanaa aan ku jeehaynaa ama aan u jeedinaa ama bulshada ugu soo bandhignaa waa dhaqanka oo dhaqankeenii hooyo sida wixii wanaagsan iyo waxaa xunbaa isfeer dhignaa intaan hadda dalkan kenya joognay baanan waa bilownay inaan youtubeyada iyo baraha bulshada ay ku wada xiriiraan aan soo dhigno laakiin intii hore iskuullada iyo meelahaasaan kasoo wada jeedin jirnay marka filmadan ama riwaayadahan aad jilaysaan ma dhaqankiibaad ku matashaan oo qaabkii dhaqanka uu ahaan jiray iyo sidaasaad u wajahdaan mise qaab kaleeto oo dhinacan dee hadda casriga adduunka casri buu noqday oo teknolojiyadda way hormartay sidee waxaa u samaysaan annagu marna kama tagno kaayaga ma aadno meel waxba casriyoobay weliganba ana waxaan aaminsana inaan casriga la soconnay oo aan dadkayagu marwalba dad horumarsan ahaayeen burburkaya nala ku arag anna waxaan ahayn dad bisan baan ahayn tabtii jilaayaashii naga horreeyey ama abwaanadii naga horreeyey wax usoo saari jireen baan wax usoo saarnaa casri keliya waxaa nagu ah shaashadan laga soo muuqday iyo kan hadda aan raadiyoga hadda aan ka hadlayn unbaa casri nagu ah laakiin intii hore sideedii bay nagu tahay gudbintii unbaa noo baahday un dhicisow maansooyinka ama gabayada ama waxyaabaha aad hal abuurtay aad samaysay kuwa ugu saameynta badan aad isleedahay bulshadu saameyn bay ku yeelatay oo waxbay ka bedeshay maxaa ka mid ah kolletaba maaragtay anugu ma dhahayo gabaygaasaa ugu saameyn badnaa amasana maasadaas ayaa ugu saameyn badnaa sababta aan u dhahin waxay tahay dadka dee kama aanan qaadin waraysiyo kama aanan qaadin dadka bulshada lama aanan yeelin inta badan laakiin fariimo way soo gaaraan oo qofba maanse ayuu jecel yahay oo noloshiisa wax ka bedeshay waxaa laga yaabaa maanse anigu aan sameeyey in ay samayso qof ina noloshiisa ay wax ka bedesho waana ujeedadii aan ka lahay alxamdulilah tusaalahaan maansida buufiskao kaleeto dad badan ay noloshooda wax ka bedeshay qaadkaoo kaleeto aan maase aan ka sameeyey oo qaadiidla gabaygaas la yidhaahdo asna dad badan buu noloshood wax ka bedelay oo alxamdulilah qaadka joojiyeen sidoo kaleeto tahriibka maasiga sidoo kale maaragtay dad badan ee noloshood wax ka bedeshay dad waxbarasho u aadeen baa jiro dad waxaa jiraan maaragtay maase aan waadhow mar dhow aan soo saaray oo xijaabka ka hadlaysay hablo badan ayaa aad noloshooda maaragta waxooga bedashay oo weliba xamaasad ku samaysa haddii aan soo qaadano midda ugu horeysa waxaanu maasada taxriibka oo kaleeto sidee ayay u dhacaysaa buufis diris ma noqoteen intuu beerka kaa degay beledka ma kaa raray ma ku geeyey buuliy xere qaxooti buuxaan waa qise balaaye buufsilema kugu yiri berebere boorame baay iyo bakool beledweyn ka soo dhoof badda soo dhex jiiro haddii kula bariiqdiyo haddii lagu badbaadshaba waxaa tahay bukaan socod bele badan sugayso weli aan baxnaaniyo bayd fiican loo furin been maaha hadalkuye beledkaad u socotay bartaad booqanaysaa kugu boodi karayo kusoo bixin karaayo waa qise balaaye buufsilema kugu yiri kusoo biib dayuurado adoon arag bahal baqdin iyo dhibaataba baahidaad laheed iyo walwalkii bugtadee maanka beled ku harqiyey maka boodi gebiyo baarley burtuqaal dalxiis muu bareerto beljim muu dawaafto muu aada booqasho badweynta hindiyo maku dayay booliyowgii beerka wadnaha gubay mise waa ku buqajaray intuu been cad kuu jilay buunbuun iskuu galay biri soo bax kugu yiri farxadii baraaray bashbash muu riyaaqdo intuu baalka kaa degay beesakeen ma kugu yiri bangiyada ma aado hantidii bishii hore bulsha soo aruursheen ma soo bixisay gebiyo waagii ma kuu baryey adoo baay ku wada yiri asxaabtaan isbarateen amaad bah wadaagteen barni iyo bidhaan qurux baxsan iyo burooqib misku soo baxeenoo boodhari ma kuu yimi marxabiy bishaarin iyo bogaadin dabadeed waxaa tahay nin baxayo buuraha dushooday badda safar ku maray micnihii markaa noloshaadi maaragtay siaad u malaynaysa maysan noqono nolosha waxbaa iska bedeli doono isagoo intuu buunbuun isku galay birri soo bax kugu yiri farxadii baraaray bashbash muu riyaaqdo intuu baalka kaa degay beesakeen ma kugu yiri maaragtay xaflad aroos ka qurux badan baashaar saquuti bilqeer wacan ku soo noqo maku kala baxdeen oo buufsbeen makuu jira ilaa waa ku buufshee maku baadiyo ballantii ma baal maray ma boodbodi dabadeed si kooban ujeedada ay maansadan ku timid si kooban ujeedadu imaansadu ku timid kolletaba meelo badanna waan ka sheegay laakiin saamayntii dadka ku samaysan waan kaaga sheegaya wax waxaa dhacday qoys kala tagayahay inuu maansan darteeda isugu soo noqdo waxaa dhacday dhallinyar tahriibaysahay maansan darteeda inay tahriibkii uga joogsadaan oo qaarkood badaha ay galaan ay halis u ahaayeen ay soo noqdeen maansan darteeda uga joogsadeen marka saameyn badan ay ugu yeelatay anigoo wadada iska marayo ayaa dadka qaarkood ay islaamaan ay waxay dhahaan maaragtay buufis waa laigu soo halqabsadaa maansa baa laigu soo halqabsadaa buufis baa lagu yeeraa buufis baa lagu yeeraa mararka qaarkood war anugu buufiskii maahiyo dadka waan kaga degayay marka saameyn weyn bay samaysay waxaa dhacday qoysas kala tegi oo gabadh inanta ay leedahay anugu inaan dibadda aado mooyaane oo halkaas aan gaaro mooyaane inta iskumaba qabayno markii dabeetana maasada marka dhageysatay inay kaga hanuuntay wixii oo dhan ay tiri haddii maaragtay dhibaatadaasi meeshaas ay dhibaatooyin badan ka jirto in laisoo ceeriya wax kasta ay ugu dhici karayaan noloshaydan baan wax ka wadaagayaa sidee marka sidee ayay arrintaasi ku suura gashay ma way ka tala baxday waa markay dhageysatay kadib maasada ay wacyigelin ku samaysay maasaduna nolosheeda ay wax ka bedashay sideedaba waxa weeye markii cilmi markii lagu barayo cilmiga ha laguu dhige caqliga kaashaa la yiri qofka markii wax la baro ama wax loo sawiro dad baa sawirada wax ku sameeya hadda saaxiibkii camshuuri oo kaleeto wuxuu kusoo gudbiyaa jelitaanka iyo riwaayadda wax kusoo gudbiyaa sheekooyinkaasna wax kusoo gudbiyaa dad baa ka qaadanaya aqoontaas marka suugaantan lagu akrinayaahi waxay dhabbay ku jeexaysaa waddo ama wadiiqa ayay ku marsiinaysaa waddadaas baad raacaysaa marka dabeetana derbigay kusoo taabsiinaysaa maskaxdaas baad qaadanaysaa aqoon baa kaga faa'iidaysaa waaya cabdi shukri filimada ama riwaayadaha aad samayseen kuwooda ugu saameynta badan ee aad isleedihiin bulshada ayay wax badan ka bedeleen amaba ay ka faa'ideen maxaa ka mid ah way badan yihiin lama soo koobi karo waxaa ka mid ahaa aniga oo oo muqayil ah oo islaantuna dee gabadhu ay ayna xaamilo tahay ama ay uur leedahay sagaalkeedii dee ay dhammayso laleeyahay ma habeen damba se waa caawa baan soo qayilayaa lacagta waxaa noo soo diro walaalkeed walaalkeed markuu noo soo diro lacagtaana igu soo dhacdaa magac ahaan baa anaga laygu soo qoraa markaan soo qaado majliska ama maqsinka igu horeeya baan la fadhiistaa hadhowyo kale ayana meel yar bay baradha iyo ku iibisaa anoo qayirsan baa ayada u imaada habeenbarkii baan guriga dhowdhdhdhw kusoo siiya waana kusoo garaaca kabacdi markay fudho waan iska soo seexdaa caruurtii biilkoodii layma weydiiyo waxba layma weydiiyo lacagtii lasoo dira layma weydiiyo ayadii intii yaraydoo maanta qorxad u fadhiyay baan cunaa oo intaan xoog uga qaadaan laad dabada ka geliya dadkii oo dhammaan marka wacyigelin bay u noqotay qofkii sidaas ahaa oo markaa noocaas ku jiray wle oo bulshado dhan miyaa ku wada jeedaa maxaa yeelay ayadii waxaan usoo dhignay baracticala oo muuqata oo filin ah baan soo bandhignay qofkiina uu ooyayo gabadhiina xaamilo tahay oo beerka aan ka laadayo hadhowti dee badanaa de waa ku waantoomeen sidaa oo aboondhicisa u sheegay marka wacyigelinta soomaalidu dad wax akhriya way yihiin laakiin ma jecla afriska waxay ka jecel in aad u sheekaysid bay ka jecel yihiin akhadro waayahay cabdishukuur markaad samaynaysaan filimada noocan oo kaleeta ah sidee qaab noocee wadooyinkaad u martaan iyo maalan hadda adduunko kale marka filimada la jilayo dabcan de shirkado waaweyn oo qalabkii iyo dhanka maaliyadii iyo dhankaas ka taageerayaa jira idinkoo dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo islii filimada noocan oo kaleeta kusoo saaraya yaa idinka taageera qaab noocee ayay arrintaas u wajahdaan caqabadaha ugu badan ee aad la kulantaan maxaa ka mid ah horta way caqabada badan yihiin aad bay u caqabada badan yihiin laakiin anagu annaga jeebka yaga fuula oo waxa yarka aan hayno baan kusoo bandhignaa ayadaasaan waxaan ku marnaa meeshii dowlada haddii dee dowladdii waan u marnaa waraaqad goosasho hadday ahayd meel la gelayo hadday tahay dad u seeraysan oo seeraha xiran hadday tahay qofkii hore fadhiyey baan xoogaagiisa usoo laabnaa gruubkayagii markaan isku soo baxdan kooxdayadii waxaan samaynaa maalintaas waxaan wax ku cabi lahayn baan siin aruursanaa annaga ayaa ayaan macnaha xooggayaga ayaan fuulla sidaasaan khadrow ku noolahay annagu hadda shirkadana caawiya maba jira aad ba umahadsan tahay maansada xijaab dabcan waxaan umalaynaya inay cusub tahay ha maansadaas way cusub tahay xaqiiqatan xijaabka horta markii laga hadlayo waxaa jiro daraasado badan oo la sameeyey waxay sheegayaan in gabadha xijaaban welwelkeedu uu aad u yaryahay stresska iyo maarata isla hadalka iyo isku buuqa waxaasan ugu furmin sababtuna waxa weeyaan xijaabku waa af carabi ee waxa la yidhaha waa daah daahana markuu maarata miraayaddu markii daah leedahay haddee wixii ka xaggana looma jeedo ka sokana looma jeedo qofkii xagga u baxayna ma arkayo inta badan waa daahaas waa daboolkaas weeyaan gabadha oogadeeda ayuu xijaabku daboolayaa ama uu asturayaa ama uu ilaalinayaa sidoo kaleetana akhlaaqdeeda ayuu xifdinayaa sidoo kaleetana xishoodkeeda ayuu xifdinayaa diinteedana wuu xifdinayaa maxaa kugu dhaliyey inaad samaysid waxaa igu dhaliyey waagaan xijaabo badan oo kala duwan oo casriya ayaa soo baxay taas baan leeyahay inta badan ha laga jaro waantoobo oo xijaab dhar baa jira xaarwalwaale midkaad xiranaysa eego haddee dharka maaragtay haska dooqanin ee maaragtay midka ugu quruxda badan ee ugu tayada wanaagsan ee lagula anigu waxaan jeclahay gabadha xijaaban baa gabdhaha ugu jeclaha miyaad aaminaysaa micnihii quruxdeeda oo dhan markaas bay ii sawirmaysaa qac kasii marka xijaaba xijaabahullo xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab jirkaaga xijaaba xijaab ka eebe xijaaba xijaaba hunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab jirkaaga xijaaba xumaan ka dhowro xiqdiyo luufluuf ka beenta xantiyo nabka iyo xakaarka isxiiqiyo hadal la xorka xijaaba xijaaba hunno xijaaba adoo xariira xijaaba xiskaagu joogo xijaaba adoo xishooni xijaaba xulbaad ahaane xijaaba xijaaba hunno xijaaba xijaab ka qaado xayaysiin wad ka dheerte adoo xa ka qaawan heedhe muuqaaladu yay ku xaalin heesaha abid ha u xadraynin xijaaba xijaaba hunno xijaaba xijaab ka qaado adduunyadu way iska xaale xisado yaan lagugu beerin xumaanta lagu horseedin xanfarkuuyow kula dhaqaaqin gobbaa tahay xidida weyne xasil iimaankaaga xoogan xijaaba xijaabahunno waxaa tahay xuural cayne xadiiskiyo diinta raaco qur'aanku ha kuu xadeeyo xiriirka ciddaad la yeelan xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab ka eebe wa waa maase aada u macaan xoogaa muusiga haddii lagu dar lahaa sidee bay ahaan lahayd bukulata heesaha waan ka hanuunay bulshada soomaaliyedna waan u sheegayaa idinkii v o ahna waan idin sheegayaa ka hanuunay heesihii ka haroo ka haajiray kana haaray gebigood marka maansadan hadda xijaab oo kale gabdhaha soomaaliyeed hadday dhegeysteen maxaa reaction ah amaba falcelin ah oo
falcelinta ugu weyneed wixii aad xaqiiqda markii laga hadlo codkan bilaa musiga ayaa ka qurux badnaaday horta codadkii kaleetay musiga lahay waa mid waa mid labaada dhiirigelin weyn ayay u noqotay gabdhaha soomaaliyeed qaarkood fariimo badan bay iisoo direen ay leeyihiin hadda baan soo tolanaya laba iyo saddex xijaab ayaan soo tolanaya marka waxay noqotay arrin maaragtay aniga naftayda yididiili igeliso oo inaan maaragtay fanka nuucaana aan sii sameeyo bulshada aan u soo gudbiyo waaya aad baa umahadsantahay qaybihii dhexe ee barnaamijka hibada iyo halabuurka cabdi shukri ma jiraan gabdho idinkala qayb qaato jiliinka riwaayadaha noocan oo kale ah ayaad bulshada aad ku wacyigelinaysaan khadrow waa mahadsantahay mar kale waa su-aal qurux badan gabdho la-aan ma wa soconayso cayaartoo dhanba gabdho la-aan ma soconayso hadda ninkanba waad jeeda abwaanku wuxuu xijaabo leeyahay waa gabdhool nin ma warewar surweel qaado marka annaguna gabdhahu waa wax wax noo socodsiinayay mar hooyi noo matalaysaa marna gabaraan dhalay bay matalaysaa mar walaashay bay matalaysaa lagamaba maarmaan ku leeyahay khadrow riwaayadaha aad disheen inaan qayb ka mid ah aan daawaday waxaa ka mid ah riwaayadda snap jaadka oo kaleeto oo adiga actarka aad ka mid tahay bal taasoo kaleeto haddii aad sharaxaad naga siiso khadrow riwaayaddaas waxaa la oran jiray magaceedaas ilahaydoo isbaanjaadkaas la oran jiray baalka aad uma karo marka waxay ku timid waa berigii hore uu socday oo xiisaha lahaayoo dee dadku ay aadka u xiiseynayeen waxaa jiray kuwa waxaan ka baqaybaa iyagoo dee suuliga ku dhex jira inay iska soo qaadaan marka anaguna bal waxa foolxumada u leeyahay baan tusayno waxaan filayaa inaad aragtay anagoo taayirka dambe dhinaciis ah baan sidaas ugu dhaca sababta waxaan tusayay inay khatar tahay baan tusayey aan shilkaasoo dhan intaa le u gelaynay marka waxay wixii quruxda badnaa oo dib noogu soo rugmaday ama noo soo noqday waxay ahayd in dadkiiba ilaa amarkii xilligiiba uuna dhaafayba dadka hadda way jiraan dad weli isticmaala laakiin sidii tirada badnayd
marka bulshada soomaalida isli amaba caalamkao kale markay daawadaan riwaayadaha aad soo saartaan maxaa dareentaan maxay jawaabo ah ama falcelina oo ay idin siiyaan horta waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo dad yaryar bay isugu jiraan oo intii dee bulsha ka koobanta ka kooban yihiin falcelinta aan kala kulanna waxay tahay qaar ku dhiirigelinaya qaar ku caayaya nooc kasta isugu jiraan laakiin annaga waxaan ka qaadanaa dhinaca wanaagsan baan ka qaadanaa dhiirigelinta ayaa nagu badan ma is leedahay filimada iyo riwaayadaha aad samaynaysaan haddii aad heli lahaydeen shirkado idin taabageliya oo idin taageera waxaad soo saari lahaydeen kuwo ka wanaagsan ka taya badan kuwa hadda aad samaysaan khadrow waa mahadsantahay mar kale waxaan soo saari lahayn kuwa ka taya badan waxaan waxjilayaa laba iyo toban sano daadeyda haddaa ka jirtid dee waad ujeedaa cilminimadii waa lagu soo gardaadashaan u malaynaya marka waxaa hadda mid waxaa miiska noo saaran tahriib ah oo qoran oo hadda midaan maanteedan waxaan daawanaya inan yaroo lug ka jaban oo midi ku leeya naa hadal abtigaa la hadal abtigaa lacagaysadar ay leedahay marka taasoo kale hadda waxay haddaan heli lahayn shirkad na dhinac istaagta inay soo bixi lahayd wax kasii qurxa badanna aan soo gudbin lahayn dowladda aan is dhinac taagi lahayn baan aaminsana ama bulsho weynta soomaaliyeedba waayahay gabagabadii barnaamijka dhicisow maxaa kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa bulshada soomaaliyeed oon salaamayo idinkoo idin salaamayo intaas kadibna waxaan kusoo gabagabeynayaa abtirka qabyaaladda maase la yidhahdo waxay leedahay wuxuu abtirinaysaa qabyaaladii u abtirinaysaa isla markaana waxay sheegaysaa inay qabyaaladu ay noqoto qabyaalad qaxooti oo bulshadii qabyaalada gashahay marka ugu dambaysa ee qaxooti ay ku gabaabmaartay ku dambaynayso waxay leedahay magacaygu waa qabyaalad qabyaalad qabiille qabiille qolaysne qolaysne qabqable qabqable qoriile qoriile qadlaaye qadlaaye qudgooye qudgooye qafaashe qafaashe qarashdoone qarashdoone qaldaane qaldaane qalloocne qalloocne qodxaale qodxaale qiiqaaye qiiqaaye qarxaaye qarxaaye qarandooxe qarandooxe qaablaawo qaablaawo qeeldhaash qeeldhaashe qamaamo qamaamo qabweyne qabweyne qiyaan qiyaane qufays qufaysne qofruug qofruuge qaadne qaadle qayirm qayirmo qorshaale qorshaale qalqaale qalqaale qaxaaye qaxaaye qurbaawo qurbaawo quljiif quljiifa qeyrtuuge qeyrtuuge qashiilne qashiilne qurmuulne qurmuulne qabyaalad qabyaalad qaxooti baa layidhahda qabyaalad qaxooti marka waxaan leeyahay ka haraya qabyaaladda war hoy qiimo laga waayo aada umaasantahay
adigaan ku salaamaya iyo saaxiibkii abwaanka waa salaamaya waana kaaga mahad celinaya tii yareedoo sarbeeb tahayd baan soo qaadanayaa waxaan leenahay gabadhi yareedoo aan u sarbeebay sida dhuxusha adigaa madow oo dhalaal badane adigaa timale dhagaxa ka adagoona dheereene adigaa iga dhigan mobilaan goorna soo dhicine dhabankaagana aad baan u jecla inaad rarbaxaaya aad baa umahadsantihin labadiinaba guud ahaana dhegaystayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegaya sidaasiyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo barnaamijkii hibada iyo hal abuurka nairobi inoogu soo diyaariyey halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa voice of america washington haatana kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo washington jooga
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina galabta iyo caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamadii shalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha banley iyo arsenaal kulankan ayaa ka dhacay garoonka kooxda banley waxaana labadan kooxood ay isla dhaafi waayeen barbaro gool iyo gool ah goolka oo kooxda arsenaal ay ku horumartay ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda beere ubameyeg halka kooxda martida loo ahaa ee banley uu isna goolka barbaraha u dhaliyey xidigooda chris wood kooxda arsenaal ayaana guul gaari weysay habeenkii xalay ahaa iyadoo kala soo laabatay barbaro ay la gashay kooxda baanley kooxda southamptonna waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda sheffield united oo garoonkooda ay ku booqdeen aston villa iyo wolverhampton oo wada ciyaarana barbaro ebery ebera ay isla dhaaf waayeen kooxda leicester city ee kubadda cagtana waxa ay laba gool iyo gool uga badisay kooxda braton half albion waxaana ay soo galeen kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga iyagoo ka saramaray kooxda manchester united oo u dhacday kaalinta saddexaad kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa kooxda westbrom albion ayaa garoonkeeda ku martigelin doonta kooxda newcastle united liverpool oo waayadan uu xaalka ku xun yahayna waxa ay garoonkeeda anfield kula ciyaari doontaa kooxda fulham kooxda liverpool ee kubadda cagta ayaana doonaysa inay dib ugu soo laabtaan wadada guusha islamarkaana ay kasoo kabtaan guuldaradii toddobaadkii hore kasoo gaartay kooxda chelsea ee kubadda cagta kooxda tottenham hosburna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda crystal balas laakiin kulanka ugu adag toddobaadka ayaa waxa uu dhex marayaa labada kooxood ee isku magaalada ah ee manchester city iyo manchester united kulankan oo loo yaqaano manchester derby ayaa ka mida kulamada ugu adag ee laga ciyaaro gudaha ingiriiska sidoo kale kulankan ayaa waxaa xiise gaara u yeelaya maadaama kooxda manchester city ay tahay koox awood badan manchester united-na toddobadii sano ee lasoo dhaafay taa beddelkeeda ay ahayd koox uu hoos u dhac ku yimid tan iyo intii uu shaqada ka fariistay tababarihii hore ee kooxdaasi sir alkis ferguson kooxda manchester city ee kubadda cagta oo wacdaro dhigaysa sanadkan ayaa horyaalka premier leaga ku hogaaminaysa labaiyo toban dhibcood iyadoo urursatay shan iyo lixdan dhibcood ka hor inta aysan maanta la ciyaarin kooxda manchester united dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda yuventusna ay saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda lazio oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda yuventus waxaa saddexda gool ee ay kaga badiyeen kooxda lazio laba ka mida u dhaliyey weerayahankooda alvaro marata halka goolka kalena uu dhaliyey adrian rabiod goolka keliya ay la timid kooxda lazio ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda jaquin korea kooxda sbasiyana waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen kooxda banaveto yudaneza waxa ay labi eber uga badisay kooxda sisolo kulamo kale oo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa galabta iyo caawa la ciyaaraya kooxda roma ayaa waxa ay martigelinaysaa genoa cortona iyo torino ayaa wada ciyaari doona fiorentina iyo barmacalcio ayaa isku aadan kooxda halas veronana waxa ay garoonkeeda ku martigelinaysaa kooxda ac milan samdoria waxa ay la ciyaari doontaa kalyari kooxda naaboli ee kubadda cagtana waxa ay marti qaadaysaa kooxda bolonya dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda viladolid ay labiyo hal uga badisay kooxda khitaaf helja waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda sevilla kadisna waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda ibar asusuna oo gurigeeda joogtana waxaa labiyo eber uga badisay kooxda barcelona kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi laliga ayaa caawa la ciyaaraya kooxda haweska ayaa la ciyaaraysa saltafigo atlantic madrid iyo real madrid ayaana maanta fooda isgelin doona waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka laliga atlantic madrid waa kooxda hogaaminaysa horyaalka laliga halka kooxda real madridna ay tahay kooxda difaacanaysa horyaalka oo sanadkii lasoo dhaafay ay ku guulaysteen real sociedad waxa ay la ciyaari doontaa kooxda levante kulanka ugu dambeeya ee kulamada caawa dhacayana waxa uu dhex marayaa kooxaha atlantic bilbao iyo garanada wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
mahadsanid samakaab oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha inoo soo jeediyey haatana aan ku nasanno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta sayruuq iyo fanaanada maryan sheekh nuur maryan ruun
dhegaystayaal idaacaddii duhurnimo oo idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah faarax maxamed cali waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo